dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud kaasi oo u dhexeeyey dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku-haynta degmada xeraale hase ahaatee waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagnayd ayaa ku guulaystay wararka laga helaya goobaha caafimaadka degmooyinka cabudwaaq iyo guriceel ayaa kusoo warramaya in la gaarsiiyey bukaano qaba dhaawacyo kala duwan kuwa oo isugu jira sida la sheegay dad rayida iyo dhinacyadii dagaalamay doctor axmed cali shaaciye oo ka mid a howlwadeennada isbitaalka shifa ee degmada cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka sterlin ee guriceel doctor cali cumar tarabi ayaa waxa ay ka warramayaan bukaanada la gaarsiiyey
isbitaalka tirada soo gaadhay soddon iyo saddex dhaawaca ma ahane laba nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka macnaha intii lasoo waday waddaday kusoo dhinteen maadaama dadkao dhaawaca la socday marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirtaan hubnoo inay ku dhimatay dhaawaca ayaa laakiin wuxuu yahay soddon iyo iyo iyo saddex qof oo isugu jirto dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garab ah ma jiraan dhaawacyo inan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aada u culus tahay way jiraan haa ilaa saddex qof baan gudbinay oo andreha la gudbiyo oo xaaladoodu qaab meerse ama madaxa xabada kaga jiraan marka waa ka olaal isbitaalka ka waran xaaladiisa adeegyada caafimaadka ah bukaano intaa la eg oo dhaawacyo qaba ma qaabili karaa isbitaalka shifa walaal runtii horta qalabkiisu ugu dhamaystiran yahay oo isbitaalka ugu dhamaystirnaa oo uu tababaran yahay karaashada noocan oo kale waadihii hore dagaaladii horena waa asaga unbay dadku iman jireen inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatee loo diyaar garoobin oo dee sideed saac nolosheeda sida nolosheeda sideed saac inuu bilowday iyadoo xaaladdu iska caadi tahayna albaabka gaariyaal hoo hoon yeerinaya ay naga soo galeen oo dhaawac la yaacaya haddana sidaasay tahay waan maaraynay annagu inta tabartayaa waa la tacaalnay hadda waxaa noo yimid dhaawacyo kala duwan oo oo dhaawacyadii dhaawacyada aada u kala bedelan oo qofka madaxa oga taal qaar calosha oga taal qaar lagu jirtaman yihiin dhaawacyo kala bedelan labaatan qof aa noo timid haddana waxaan dad kalena waa malaynaynaa in la keeno oo hadba xoolaa saddex afar saacad ba la keenayaa marka halkaas hadda joogtaa waan haddana gargaar degdeg ay helaan dawadiisana hadde insha allah waxaan rabtaynaynaa inaan iyadana daweyno macallin sugaal cali uguuleed oo ka mid a culimada gobolka galgaduud ayaa ku baaqaya in la joojiyo dagaalka waxaan leeyahay halkan waxa ka dhacda wadi barro ah oo foolxumo ah oo meel u socdo aan la aqoon inkastoo dagaalka soomaalida ee maalin walba dhacaya meel u socdo aan la aqoon iyo meel ku wajahaya midna laakiin dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal aad uga naxnay haddaana reer galgaduudeed haddaana reer waqooyiga galgaduud nahay anoo ku hadlaya afka culimaddiinka waxaan leeyahay dadka halka ku dagaalamay ee macana darrada dhalinyarada soomaaliyeed ee soddonka sano laysku leenahayey ku feegaaray wax macnaahoo dagaalkaas iyo wax itijaaha iyo wax laa gaarayo aan la arago natiijaah waxaan leena dagaalkaa joojiya cidda wadaay dagaalka xeraale ayaa soo laalaabtay waxaana dagaalku u dhexeeyaa dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka galmudug oo ka arrimiya halka lagu dagaalamayo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo